وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka wuxuu ku odhanayaa nafla arka kulligeedu waa tii dhadhaminaysa mawdka iyo geerida axad walba oo xayaata ku jirto caalamka ku nool geerida wuu dhadhaminayaa waxaadna tihiin buu alla yidhi kuwa loo oofinayo ajriyaalkooda maalinta qayaamada maalinta qayaamada ajrigiina waa la idiin oofinayaa oo wax walba oo idinku samaysateen abaalmarintooda ayaad helaysaan sidaas ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faas axadkii naarta laga durjiyo axadkii naarta laga durjiyo oo jannada la geliyo axadkaasi wou liibaanay liibaan rasmi ah liibaan run ah ayuu kaasu liibaanay axadkii naarta laga durjiyo oo jannada la geliyo xayaatada adduunyaduna waa kelada mataacdeedee wax kala ma ahan waa waxaan qayma lahayn ee maalmo lagu kadsoomaye dhammaanaysa aayaddaas sida laga garanayo waxaan daraasa ku samaynaynaa mawdka sida uu yahay iyo hawada in la yaraysto allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi naf walba waa sii dhimanaysa axad walba xayaatadaa laga qaadayaa axad walbaa waxau geystay abaalmarintooda ayuu helayaa kii naarta laga durjiyo oo jannada la geeyo wow liibaanay kii aan naarta yani laga durjin oo aan jannada la geyna wow halaagsamay axadkii wanaag doonayow rabbigaa ka cabso inaad dhimanaysaa hadday xaqiiqo noqotay markaad dhimatana wax alla waxaad samayday laga abaalmarinayo waa rabbiga ku khalqay ka cabso oo diinta si wanaagsan ugu dhaqan oo allah subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaado oo macaasida jooji allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu qadaa wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut waxuu allah leeyahay nafu ma oga waxay berri kasbanayso naf nafuna ma oga makaanka ay dhulka ilaahay uga dhiman doonto axad garanayaa ma jiro meel uu ku dhimanayo axad garanayaana ma jiro waxuu berri samaysanayo axad garanayaa ma jiro waxa berri la soo gudboonaa doonaa waxay yihiin haddaba haddaadan garanayn xayaatadaadu booskay ku dambaynayso camalka aad berri qabanaysana aadan garanaynin axad walboo muslimahu rabbigaaga ka cabso oo geerida u diyaar garow nafta marka laga qaado saad baa loo baahan yahay ee rabbigaa ka cabso oo saadka asagaa baabidoon saadka la raadinayaa waxa weeye cabsida allaha axadkii rabbigii ka cabsada nafta marka laga qaado raaxow u baxaa axadkaan rabbigii ka cabsan nafta marka laga qaado cidhiiribow u baxaa waatuu rasuulku yidhi wajcal ilmawta raaxatan lii min kulli shar allah ayow mawdka iiga dhig mid aan uga raaxaysto wax walboo idhibaya maxaa yeelay adduunku waa tacab iyo daal iyo dhib allah ayow daalka adduunyada kan aakhirada ha iigu darin weeye axadkaan adduunka rabbi ku caabudin daalka adduunyada haysta mid ka badan baa aakhira ku qabsanaya waayo waxaa la seexinayaa waa jahannada iyo meel xun axad walboo muslimahu rabbigaa ka cabsoo geerida u diyaar garow nafta meel lagaaga qaadayo garan maysid geerida wakti ay ku imaanaysa garan maysid xayaatada marka lagaa qaadana dib lagugu soo celin maayo inta gooru goortay rabbigaa ka cabsoo dadaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa idaa jaa ajaluhum laa yasta'kiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajashoodu markay timaado oo la gaaro waktiga nafta laga gaadayo laxba dib looma dhigo laxbana lama soo hormariyo aan tooba keena hala iisuga alla kala yeeli maayo waktigoo kuugu talagelay marka la gaaro waktigii ayadoon la gaarin adduunkan waa naxee nafta alla iga qaada laga yeeli maayo allah subxaanahu wa tacaala amarkiisa soconaya amarka allana waxa weeyaan marka nafta lagaa gaadayo in aan adiga lagula tasan ee sidii la doono nafta lagaaga siibo xayaatadu way macaan badan tahay markay naaragu irka aadaan oo dadku agtaada ku laalaabtaan oo aad sariirta isgebi kari weyso xaqaa'iqda maantaasaad dareemi doontaa ilaa maanta waxaa lagaa kari laayay waxa rabbi kaa xarimay ka tag waxa alla waajib kaaga dhigay samay diintaan alla baro dhaqankeed dhaqanka ayada ka dhigo axadkaan sidaa yeelin aakhirada ku hoogayaa halaag ayowna la kulmin allah subxaanahu wa tacaala waxau yidhi walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha wallahu qabiirun bima tacmaluun allah dib uma dhigo naf naf alla dib uma dhigo ajasheedii kolkay timaado oo waktigii la qaadi lahay la gaadho allana waa alla khabiira oo og oo arkaya waxa aad samaynaysaan dadow markuu ku cilmi leeyahay wou idinka amaal marinayaa adduunka xarabkaada aflagaada ku badisay caloosaadana xaaraan ka buuxisay waajibaadkii allana la yacday dadka muslimiintaana qof iskala way noqotay marka diinta laguu sheegana waa bidcatiri qabri markii lagu dhigaad arki doontaa runta axad walbow rabbigaa ka cabso nafsada waktiga lagaa qaadi tago ma yani shay shalay la yidhaha waxba kuu qaban maayo oo markuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala xataa idaa jaaa axaduhum almowt qaala rabbi irjicoon axadkood marka mowdka u yimaado waxau odhanayaa rabbiyow dib ii celi rabbiyow maalma ii kaadi lacallii acmalu saalixan fii maa tarag waxaa la arkaa inaan camal wanaagsan la imaado waxaan ka soo tegay bal inaan tooba keeno bal inaan soo wanaagsanaado ilaahu bal maalma dib ii dhig alla maxau yidhi kalla kalla ka joog in dib laguu dhigay ma suuro gashee innahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa taasi waa hadal ou iska yidhi qofku hallay eliyo iyo cimriga halla ii dheerayo waa hadal ou iska yidhi wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yawmi yubcatuun in la eliyayo ayaga inta u dhexaysa derbi weyn baa ahaaday ilaa maalinta qiyaamadoo laga xisaabtooda laga gaarayo in lagu soo celiyaa ma suuro gasho mawdkana meel looga dhuuman karaa ma lahan oo alla waxau yidhi aynamaa takunuu yudribkum almawt walaw kuntum fii buruujin mushayada meel alla meelaad ahaataanba geeridu waa idin soo haleelaysaa meel alla meelaad ku jirtaanba geeridu waa idin soo haleelin dhismo la adkeeyey oo la xoojiyey oo aad loo adkeeyey haddaad dhexda ka geshid ood albaabka xiratid mawdku waa kuu imaanayaa saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilaa rasuulku waxau caddeeyey sala allahu calayh wasalam marka allah doonayo qofka inuu wax ku sameeyo subxaanahu wa tacaala oo nafta meel uga qaado ma u samaynayaa qofkuna uusan weligii booskaa tegin waxaa allah samaynaya subxaanahu wa tacaala halkaas ayaa qofka waxaa loo yeelayaa dan meeshaas baan u socdaa dan baan kaleeya ayuu odhanayaa markuu sidaa yidhaahdo booskii ayuu aadin markuu booskii aado nafta ayaa looga qaadaya kuma talagelaynin isiramayn naf baa lagaa qaadaya isiramayn geeri baa kugu imaanaysa aynamaa takunuu yudribkum almawt walaw kuntum fii buruujin mushayada war meel alla meelaad ahaataan iyo makaan kastood gashaan geeridu tii imaanaysa weeye kuwa dhimanayaa tihiin mawdku waa idin soo haleelayaa diyaargarooda oo rabbiga idin khalqi ka baqa war dadow diinta islaamka ku dhaqma war nafta marka layska qaado maantaas ka gadaal shalay wax tari maayo allah subxaanahu wa tacaala waatou yidhi marka dadka aan diinta ku dhaqmin naarta lagu guro oy shallaayaan ayaa allah leeya alam takun aayaatii tutlaa calaykum war sow arrinku maaha in aayaadkayga in laydinku dul akriyo in diinta la idiin sheego fa kuntum bihaa tukadibuun sow ma aanan beenin sow dhaqanka diintaa laydinkuma kari weynin dadkaa gaboobay amase aan diinta baranaynin ee ku gaboobay inaysan diinta baran diin bara ku dheh waxau kugu leeyahay waa duqooba xoogba uma hayo weligaa ma ku ma aragto qof odhanaya lacag aruurin waan ka duqoobay xoolo dhaqin waan ka duqoobay awlaad karin waan ka duqoobay iyo nafjacayl maya see diinta islaamka in la barto loolaga duqoobay oo qofka oo wakti u waayo wakti ayaa loo wahay lama rabo laakiin haddii wakti diin loola yahay cuntadaa wakti loo weyn lahaa axad ka ogolaya quraacan midna dhaafaynin war allaha laga boqo subxaana wa tacaala allah baa rasuulka ku yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun kuwa kan adiga kuu goodinayaa way dhimanayaan adiguna waad dhimanaysaa nebigow adigu nafta waa lagaa qaadin oo waa dhiman kuwa kanna way dhimanayaan meesha rasuulkii alla ka dhintay sala allahu calayh wasalam inaadan ku noolaahayn ogaaw adduunku hadduu daar lagu waarayo yahay iyo makaan lagu nasanayo ambiyadii allaa joogi lahayd adduunyada waxaa daar ka dhigta qofaan aakhiro naxariis alla rida ka qabin waxaa xoolaha adduunka kulmiyo ka daba orda axad aan caqli lahayn waxaa adduunka ku dadaala qofaan rabbi ku kalsoonayn qur-aanka waxaa ka sii jeesta maalinta qiyaamada qof allaha qaadirka oo quruxda ka qaadayo axadkaas oon baa qur-aanka ka taga kali ah ee rabbi ha laga cabsadoo diinta ha lagu dhaqmo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi aksiruu dikra haadimi ladaad waxaad badisaan kan macaayaalka gooya xuskiisa mawdka weeyaane kan macaanyaalka gooya oo wax kastoo lagu macaansado qofka ka qaada xasuusashadiisa bariya ilaa rasuulku wuxuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam wax walboy dadku jeclaayeen in laga qaadayo waa tii nabiga lagu yidhi waxbib man shi'ta fa innaka mufaariqun bih wax alla waxaad doonto jeclaaw kollay kii way doonaa tahaye waxaa kaloo lagu yidhi in alla intaad doonto noolow fa innaka mayitun ku dhimanayaa tahay cimriga dac kastoo lagu gaarsiiyo adduunka waad ka tegin wax kastoo jeceshow cirka u qaaqaada sida ilmahoo kale kii ka tegayaa tahay sidaas ayuu leeyahay sala allahu calayh wasalam waxaad badisaan kan macaanyaalka gooya xuskiisa waa mawdkee waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam qof iriiri ku jiraa hadduu mawdka xasuusto waxa iriiriga oo haysta waa iloobayaa waasic bay la noqonayaan qof xooluhu ku badan yihiin oo caafimaad iyo xoola haysta hadduu mawd xasuusto waxuu haystaa waa la yaraanayaan waayo hadda in laga qaadi doono ogaanayaan annagana daaraha adduunka waxaan u dhisnaa sidii annagoo werigaya joogayna war dadkii waxay jamciyeen waxaysan cunaynin war waxay dhiseen guryo aysan degaynin war waxay hididishageen wakti aysan gaaraynin war hawadoodu waxay ku socotaa waxaawiye naara lagu galo war rabbi ha laga bogo diinta islaamka ha lagu dhaqmo xadiidkaas aanu akrinay waa xadiid sanadkiisu wanaagsan yahay oo sunankuba soo saareen rasuulka sala allahu calayh wasalam macnaha lafdiga aanu akrinay bayaqi iyo keyrkii waa ku sugan yahay waa xadiid xasana cabdullaahi bin cumar nabigu waxau ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka qariib aw caabiru sabiil adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof socdaala oo kale ama axad waddo goynaya adduunka socdaal ku noqo ama mid waddo goynaya oo kale macnaheedu waa maxay qofka musaafirka ah markuu socdaalka yahay saadka oo waddada ku cuni lahaa ayuu sii qaataa oo kale ah sa oo waddada u maro u gudbo adduunka kan musaafir baad ku tahay guri aad degantahay ma ahan haddaba raashinkii aad ku cunineed socdaal ka diyaargarayso waa camal saalixe eh marka qofku waddo goynayo dhinacyadau iska eegaa markaabuu hore u wardaa adduunku waa waddadaa la gooyo oo kale adduunyadu nagaashada daartooda ma ahan farax maxarkii ma ahan meel lagu daa'im noqonayo ma ahan waa makaan laga guurayo oo aan saacada la joogayn wax ka badan hadday arrintu saa tahay rabbigaa ka cabsoo kasaad qaado waagu hadduu kuu baryo qorraxdu inay ku dhacaydo nafta ha ugu sheekaynin qorraxdu hadday kuu dhacdo waagu inuu kuu baryo nafta ha ugu sheekaynin imisaa hameennimada soo gashay oo waagu nafta ku gaarin intaan waa beriga la gaaray nafta laga qaaday imisaa guryahooda ka quraacatay oo barqadii markay waddada marayaan gaari kala gooyo ama masiiba ku dhacday adiga gooday kugu imaanaysa ma og tahay waa adiga shilin keliya ku xisaabtamaya oo aan saacadna ku xisaabtamayn aakhira iga horraysee xadiidka bukhaari baa soo saaray waad aragteen dadka bani aadamkaa marka ay xisaab ku soo socoto ama ay doonayaan inay imtixaana galaan way isdiyaariyaan maxaa loolaayay imtixaanka iyo xisaabta aakhirada qof isu diyaariya wa rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxaad arkaysaa qofka odhanaya waa mashquulsanahay maalmaha kan maa maxaad ku mashquulsantao imtixaan baa ku jira ama ilmihii baan iskuulu raadinayay saasuu kugu odhanayaa indhahaada ka qaadi mayso qofkugu odhanayo aakhira camalkeedaan ku mashquulsanahay maxaa loolaayahay makaan kuwa kaa dambeeya ku sugaya mayaysan ahayn mase looma baahna aakhirada waxaba waxaad moodaa dadka in lagu yidhi waad isku hubtaan aakhiro inaad madax adinku ka noqonaysaane adduunka tumashadiina ku dadaala saas ayaad moodaa dadka in lagu yidhi war rabbiga inay khalqi ka cabsadoo diinta ilaaliya rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi khayru nnaasi man daala cumruh wa xasuna camaluh dadka waxaa ugu khayr badan qofka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna hagaagsanaado oo cimri dheer oo wakti badana iyo camal hagaagsan la ysugu daro dadka kaasaa ugu khayr badan alla agtiisa ugu wanaag badan ee axad walbow rabbigaa weydiiso inuu camalka saalixaa ku waafajiyo cimrigaaga uu kuu barakeeyo cimriga dheere laguu sheegayo waa cimri lagu shaqaysta jannada oon jahanabo lagu shaqaysan annaga markii sanad noo kordhaba macaasidaad moodaa inay noo kordhayso waa kastoo noo soo bariyo xumaan baad moodaa inaan kusii tilaabsanayno maxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam wa sharu nnaasi man daala cumruh wa sa'a camaluh dadka waxa ugu shar badan qofka camalkiisu xumaado cimrigiisuna dheeraado waa caasi iroobay oon camal suubsanayn cimrigiisu ma jiri doono cadaabkii allow ka cabayaa waa caasi irooban ibaadaysan lagu karin inaad xumo ku gaboobay markaasuu cadaabkii alla xarunka ahlunaarka ka cabayaa dhibka haysta sow ma aadan arkin dad da'doodii ay eber noqotoo gaboobay oo indhaha xaajibkoodu dusha kusoo dhoosa u laclacaya wa maca daalika macaasida xanta diradiraha qabyaaladda qurunka keliya u taagan war alla ka baqa subxaanah wa tacaala axad konton sano gaadhay ama afartan sano soo gaadhay ee ka shaqaynaya shaydaannimo haddaad aragtay haatan waxuma ku socdaa walciyaadu billaah inaan dadka noocaasa noqono waayo allah baa odhanaya awalam nuxamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar war marka aakhira laysugu tagaa lagugu odhan war miyaan lagu cimri siin muddo diinta lagu baran karo lagu waansagi karo maxaad diinta usoo qaadan weyday miyaan cimri laydi siin lagu waansagi karo waja'akum nadiir migdigaa miyausan idin imaan buu alla leeyahay nadiirka laguu sheegayaa waa nabiga sala allahu calayh wasalam nadiir labaad baa jiro kuu digaya ciro hal ciro hadday kaa soo baxdo toban sanaba jir haddaad doonta geerida lagaaga digaya isilaali diyaargaro waxba kuma dhimaneen waa cirocaanood eh haye weliga cirocaanoodka ku wata dhaca cirocaanood kugu taallaa cadaabkii allana ad usii dhawaataa maalin walba oo rabbigiina ka baqa subxaanahu wa tacaala oo diintan alle sa idiin sheegaysa ku dhaqma waxaa makhluuqa alle loogu necab yahay qofka cimrigiisu bato camalkiisuna xumaado ee sharta iyo balaayada keliya ku gabooba waa qof qayr daran allah subxaanahu wa tacaala ayaan ka magangelaynaa dadka ayaan noqono waa xadiis saxiixa axmed tirmidi iyo xaakim baa qoray waxau noo sheegayaan arag haddaba qofka islaamka ahow waxaad ku dadaashaa wakti nafta lagaa qaadaya garan weyda camalka inaad hagaagsatid ood allaha ku khalqay u dhowaatid subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam nin baa u yimid kolkaas ayuu ku yidhi ayu lmu'miniina afdal rasuulkii allow mu'miniinta yaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan inta allah rumaysan oo nabiga rumaysan sala allahu alayh wasalam oo diinta ku dhaqmayda nabigu wuxuu ku jawaabay axsanuhum khuluqaa qofka ugu akhlaaqda fiican leh axadka ugu dabciga hagaagsan leh akhlaaqda fiican waxaa la yidhaah axadka aan lagu arkin wixii rabbi u diiday marnaba aanni laga wayin wixii alla u diray marnaba nabiga waxaa lagu yidhi sala allahu alayh wasalam ayu lmuslimiina akyas muslimiinta yaa ugu caqli badan yaa ugu caqli iyo maskax badan oo ugu sharaf iyo qaybo badan sala allahu alayh wasalam ma waxuu nebigu ku jawaabay waa kan digtooro soo diyaariyey ma waxuu ku jawaabay waa kan iklayo baris tabasho u tegayo london ma waxau yidhi sala allahu alayh wasalam washington buu jaamacad ka dhigtaa laa ma waxau yidhi qabiil laandheeraadoo ka dhashay mase waxau yidhi gabar gafuur cagaan cagaaran buu la tagaa hoteelada meelaha laga tunto mase muusiqadoo garac yaqaana yalla intaa midna ma hadalka nabiga u fiiriso aktaruhum dikran lilmawt buu yidhi waa midka ugu badan xasuusashada geeridu yidhi sala allahu alay wasalam kan ugu caqliga badan waa kan geerida ugu xasuus badan buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayk annaga caaqili kaa naqaana ma taqaanaa ninka labadaa faro sigaarka ku xabsada ku qabta oo suraal jiimisa inta soo qaata iska dhiga balaaya dhulka iska dawraya ee sawqaad u culeeya indhihiisa shaydaanisa aha acuudu billahi min ashaydaanjaad oray sidaa inta inuuguusaa noqdaan waa reer magaal ayuu taw tegaye ma ogid inuu kenada joogo khalaas waa dhamaataba naar weyn bau joogaa kana iyo nin raga weeyaan khalaas sidaanu dadkaas anagu ogola naqaana rasuulka allana wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam akfaruhum lilmowt rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu qofka caaqilkaa ku sheegay qofka ugu badan diyaargarowga mawdka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxau yidhi akfaruhum lilmowti dikraa waa axadka ugu badan xasuusashada mawdka wa axsanuhum limaa bacdahu isticdaada oo geerida waxa ka dambeeya aad ugu diyaargaroobi og oo markasta geerida u diyaargaroobaya iyo waxa ka dambeeya ulaa'ika alakyaas buu yidhi dadkaasaa cuqala la yidhaah cuqala caqli leh oqoon-yahano ah ingeergarad ah oo qiimo badan dadkaasaa la yidhaah ayuu leeyahay rasuulka alle sala allahu calayh wasalam in alla intaan diinta ilaahay ku dhaqmin oon aakhirada u diyaargaroobin waa juhalaa cuqala maahan waa kuwo dulmi naftooda dulmiyey muslimiinta dulmiyey koonkana fasahaadiyey waa dadkau rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa qiila lahu itaqi llah akadatu lcizatu bilis faxasbuhu jahannama walabi'sa almihaad waa dadka marka loo yidhaha axad ka mida rabbi ka cabso xanaankan maanaa hadda diin ii sheegaysaa anigu saa alla ku cabudo waan aqaan xaraf ma dhigi yaqaan xaqu waxau yahay garan maayo ma kala yaqaano farta ay gaalada meelaha ku qorata iyo kitaabka alleh wuxuu alla yidhi marka alla ka cabso marka la yidhi xanafaa qabanaysa kidib maanadu ii sheegin alla muxuu yidhi faxasbuhu jahannam jahannabaa ku filan jahannabaa ku filan oo xaabo looga dhigayaa ma rabto inaad jahannaba xaabo noqotid ma doonaysa arrinta adiga ma waxaa kugu jirta faa'iida in jahannaba xaabo lagaaga dhigo mar kastoo diinta lagugu sheego kibirsi weynas lamaad anagu diintaan ma rabo ilaa uu kugu yidhaahdo markaad qaala loo tira diin cusub doonin maayo haye diinta duugga xaggay taalla hadday diinta cusub tahay diinta islaamku maalin walba way cusub tahay sano walba way cusub tahay wakti walbana allah ugu talagalay subxaanahu wa tacaala waayo allah isagaa yaqaanaa koonka ka waxaa ku habboon xadiidkaasaan akrinay xasan weeyaan waxaana soo saaray ibnu maaja wuxuu noo sheegay dadka cuqalada oo qaymaha leh oo rabbigood ka cabsanaya inay yihiin dadka kitaabkan sida uu yahay ugu camalfala oo geerida u diyaargarooba war waad dhimanaysaan war qabri baad qurun iyo maali iyo qashiin ugu qubanaysaan war adinkoo qaawan baa qabri laydinka soo saarayaa dadow war adinka iyo alqurayaa laysla kiinakaysiinayaa war dadka gabal baa alla wejiga ku soxodsiinayaa war qabrigu waa meel dhibaato badana diyaargarooda war allaha daa'imkaa ka yaaboo diintan ku dhaqma war nafsadiinna waxadan ugu jirto waa wax alla raalli ka yahay ee xagga ku dhaqma rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi qalbu shaykhi saabun fii xubbi isnayn qofka gaboobay ee duqa ah laba arrimood jacaylkooda dhallinyarow ku yahay laba arrimood jacaylkooda waa nin dhallinyara uu ku yahay waa qofka gaboobay maxay kala yihiin xubbu lxayaati wa kasratu lmaal noloshoo la jeclaado iyo xoolo badan oo xoolo badan inuu helo iyo inuu iska sii joogo isagoo gaboobay xataa inuu iska sii joogo labadaa arrimood qofka gaboobay qalbigiisu waa ku dhallinyaryowy xoolo badi waata la yidhaha lixdan jir xayr ka cabsanaya xoolo dhaga iyo lix jir dhulka badanaya macnuhu waa maxay lix jirka waa la dilayaa lixdan jirnaada waa kaas kumi kama baxo maantana waa cuulin marada dariibteeda waa ku xidhin dariibta hoosteeda waa gelin dhulka waa ku duugin kulli waa kuwala xisaabtamaya subxaanaka yaa ilaahay axadka alla yaqaanaa sidaa ma yeelayo xadiidkan waa saxiix ibnu maaja baa soo saaray waxau rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam yahramu ibnu aadam wayashubu minhu ifnaan alxirsu cala almaal waalxirsu cala alcamri bani aadamkii waa gaboobay laba arrimoodna waa ku dhallin yaraaday oo afdow kow iyo laba jooga maxay yihiin labadaas alxirsu cala almaal xoolaha lagu dadaalo iyo alxirsu cala alcumri cumrigoo lagu dadaalo waa gaboobay ma istaagi karo xanuun yar baa qabanayo maantadan dhaktar buu ka daba wareegin oo adduunka ma ka tegi rabtay maa iska degi rakdarka oo rabbigaa ka baqatay subxaana watacaala cudur ma hayaan dhallin baa haysa rasuulkuna maxuu yidhi sala allahu alayh wasalam tadaawow cibaad allah addoommada allow isdaweeya fa ina allaha lam yadac lahu daa'a alla cudur sooma dejin ilaa wadaca lahu dawaa'a daawo uu soo dejiyey hal cudurnan daawo lama hayo alla yidhi waa maxay alla harin buu yidhi duqnimada weeye dhallinta ma ahan inta kale cudur baa loo hayaa yidhi sala allahu alayh wasalam inta kale cudura daawa loo hayaa laakiin dhallinta daawo looma hayo markaasuu si dhalinyaro iska doonaya islaantii way galowday intay daawo marsano gabar yar bay iska dhigin bakti looleeya soo gashanoo boosay garabka ku qaadantay anigu yaro noqoto la ilaha illa anta jilbiina waa soo togeen oo rabbi aan laga bogo subxaana watacaala oo waxa ka wax loo baahanyaa maahan ee diintan alla saytaa ugu dhaqmo oo xaqa ilaaliya oo macaasida iska deeya oo qabri u diyaar garoobaya geeri iyo dhimasho waa idin sugaysaa haddabee xadiidkaa muslim baa soo saaray nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi law law ana ibnu aadam waadiyayni min ma- min maal bani aadamka laba webi oo maal ah haddii la siiyo la axaba an yakuuna lahu taalib mid saddexaad in loogu darow jeclaanaya waa bani aadamka dabcigu iska leeyahay axad yacni toban kuma baahan haddaa tobanka siido sidaasoo inta uga gajoolay alla labata ka dhiga sidaa wey shilinku markuu kordhana hawadu waa sii kordhaysaa hawadu markay korortana hawye naanay waa usii dhawaanayaa qofku waa u dhammaato waa ka socdaa diinka marka ibni aadam haddii lawa laba webi oo xoolaa la siiyo webi saddexaadoo doondoonaya sala allahu alayh wasalam waxau yidhi walan yabla'a faahu ila turaab bani aadamka afkiisa iyo calooshiisa wax buuxin karaa ma jiraan carro in lagu badeeleeya maahane qabri in la dhigo caro lagu badeeleeyo maahane wax uu ka dhergayo iyo inuu samraa suuragal ma aan buu yidhi sala allahu alay wasalam war allaha laga boqo war dadka iimaankale sidaa ma yeelaan waatuu rasuulku yidhi wayatuubu allahu calaa man taab hawada noocaasa iyo adduunya jacaylka noocaasa qofkii ka tooba keena alla waa ka aqbalayaa alla tawbada wou ka aqbalayaa waana u gargaarayaa ee hawada faraha badan ha layska deeyo rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa sidaa goloorin xeraa u jeexay markaasuu goloorintaa dhexdeedana wax ka jeexay makaanka ka sarreeyana jeexinbuu ka sameeyey wuxuu yidhi waxaas wareegsan waa bani aadamka mawdkii dili lahaa waxa wax ku dhex jiraana waa qofkii dhinacaasana waxaa taaganna waa hawadii hawada isagoo ka daroodayo soo qabo soo qabo soo qabale ayaa mawdku soo qabalou soo seexo halkaasaa dhulka la dhigayaa xagga iyo xagga ayadoo kala daadsan oo aan gurgi hagaagsanayn oo lacagtii kala badan tahay oo aan wax la hagaajin ayaa laleeyahay maydka cafiya maalinta dambe wax uu samaystay iyo waxuu isku hadlayan aysan gacan ku jirin oo rabbigiina ka cabsada oo diinta alla ilaaliya soo ma ama arkin dumar qarada foo yani lacag raadinaya waad waanin rabbigaa ka cabsad seen yeelahad ayadoo alaabtii gaari saaran tahay ee uu meel ku maqan yahay ayaa nafta maanta dambe laga qaadin maanta dambaa nafta laga qaadin alaabtii gabar xamar buu jiraa gabar kambalay jirtaa gabar la labaankai ku maqanta waa dhanaatanaa naftiina laga qaadiyey laa ilaaha illaa anta war maxaad samay doontaa waa yaabe war rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala aad bay u yaabanaayeen dadkii yidhi haddaad qararabta waaniso oysan xaqa ka ka qaadanin in naarta sidaas looga dhawaadi doono u sheeg ama cadaabba ugu bishaaray waayo waa cajiib dadku dadku inay diintan qaataan baa la doonaya oy nolol ka dhigtaan ayada waxaway qofku ma aha inuu lugtana islaamka kula jiro lug lugna ay banaanka u taagaanta islaamkan isu dhiib ama nudkhulu fi silmi kaafa war diintan adinkoo dhan galo isu dhiib oo la leeyahay laakiin wadooyinka shaydaanka lalaab lalaabayo islaamku lalaaba ogolya ilaahay subxaana wa tacaala siyaasiba maaha alla si ay dhiba malaha wax u soo baarta ma ogay kala tahay allahu akbar xadiidka isaga bukhaari iyo muslim baa qoray nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin wa aqaluhu man yajuusu dalik ummadayda cimriyaalkeeda waxay u badan tahay lixdan ilaa toddobaatan inta u dhaxayda axad dhaafaana waa ku yaryahow yidhi sala allahu alay wasalam lixdan ka badan ama toddobaatan ka badan qof gaadhaa waa ku yarya inkaday ka yaraato maane waa cimriga ummadaydu meesha ugu badayow nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam axadka muslimka ahow haddaba cimrigaagu inuu lixdan gaadhayo adigu ma ogid qofin waa waagu kuu bari doono xataa garan maysid rabbigaa ka cabsoo baacada alla ku dara rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi idaa araada allahu bicabdin khayran daharahu qabla mawti alla hadduu la doono addoonkiisa khayr iyo janno intausan dhiman buu alla qofka dahiraa rasuulka waxaa lagu yidhi sala allahu calayh wasalam wamaa duruuru lcabdi addoonka dahiritaankiisu waa maxay waxaa lagu dahirayaa masaabuunta foolayda inuu ku hubaystaafaada mase waa liku mase waa maxay mase waa in kaleema laga buuxiyo tinta loo caseeyo maya waxau yidhi sala allahu calayh wasalam alhamahu llah allah ayaa ku ilaaminaya camalun saalix camalun saalix yulhimuhu llah xataa yudrika almowt ilaa nafta laga qaado ayaa rabbi waxau waafajinayaa camalka saalixa oo raalli ka yahay camalka saalixa ayuu alla waafajinayaa wa rabbigiina ka cabsada ee daacada alla ku dadaala xadiidkaas waa xadiid saxiixa oy soo saareen sunanka gaarki axadka islaamka rabbigaa ka cabso oo daacada alla ilaali oo camalka saalixa ku dadaal marka goor la qaadaya ma ogide rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi ina alcabda almu'min idaa kaana fi inqidaacin min addunya wa idbaalin min alaakhira addoonka mu'minka ah markau dhexuu ku sugnaaday adduunka ka goritaankiisa oo nafta laga qaadi rabo xagga aakhiradana ou gaadbi oo aakhira loo qaadi rabo nasala ilayhi malaa'ikatun min asamaa xagga samada waxaa uga soo degta malaa'ig malaa'igtaasoo biidulwujuuh wejiyaalkoodu dhalaalayaan oo wejigoodana la moodo qorax ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam macahum kafanun min akfaari iljanna micigooda waxaa la yidhi kafan kafanta jannada ka mid ah waxay wadaan mara xariir ah oy jannada ka soo qaadeen sala allahu calayh wasalam iyo wa canuudin min canuudi iljanna waxay wadaan shayga carfee udayga badan leh ee xanuudka la yidhaahdo oo jannada xanuudkeeda iyo udaygeeda ka mid ah markay soo tagaan naftii waa laga qaadi rabaa xataa yajlisu madda albasar isha meel oo wax u arkay fadhiisanayaan halkaasay malaa'igtii boodanayaan naftiina in laga qaaday ku sigan tahay uma yerjiu malakulmowt waxau yidhi sala allahu alay slam malakulmowt baa imaanaya ilaa uu ka fadhiiso cinda ra'si madaxiisa agtiisa markuu madax agtiisa fadhiiso malakulmowt waxau leeyahay yaa ayatuha nafsu dayiba naftaa wanaagsani naftaa fiixane ukhrujii ilaa maqfiratin min allahi wa ridwaan soo bax dembi dhaaf xagga alla ka ahaaday u soo bax naxariis xagga alla ka ahaatay iyo ridwaan u soo bax waxau rasuulku yidhi naftaa laga bixinayaa sida sibraarka afkiisa shayga looga bixiyoo kale xaymeel ku xil si looga siibo amase xabasina looga bixiyoo kale xadiinka ayaa nafta tartiib looga bixin rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam nafta marka laga qaado lam yadacuuhaa fii yadihi darfata cayn nafta qofka muslimka u leeyahay malakumowdka gacantiisa malaa'igta ilaa uga tegi mayso isla markaa way ka dafayaan fajacaluuha fii daalika alkafar kafantaasay ku ridayaan way carfinayaan rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam way la soconayaan adyaba miskin miski ayadoo ka uleyd badan wax kastoo carfa ayadoo ka wanaag badan bay la socon malaa'igta alle hirma hirmada u fadhida markay la soo maraan malaa'igtu waxay leeyihiin maa haada ruuxu dayib ruuxa carfayaa waa maxay waxaan udaygagana waa maxay markaasay leeyihiin waa fulaan ibnu fulaan hebel ibnu hebel magac loogu yeeho midka ugu qiimaa badan bay ugu yeehayaan bu yidhi sal alla alay salam xataa yantahu ila samaa'i dunya ilaa ay samada addunyada ka gaaraan halkaa markay tagaan bay ka fudhi dalbayaan waa laga fudhin waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam min kulli samaain nuqaribuha ila asamaa luqraa samo walba malaa'igta joogtaa kaxaynaysa oo dhawaynaysa ilaa samada kale laga tago sida loo sabootinayo loogu ducaynayo loo garab ordayo carabtiisana samada dhan bay kala gaadhin buu yidhi sala allahu calayh wasalam ilaa uu ka gaaro qofkaayo samada toddobaad nafta laga gaarsiiyo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam rabbigaa loo gey alla waxau leeyahy uktubuhu kitaaba cabdii fii xilliyiin addoonkayga waxaad ku qortaan xilliyiin darajada sare dadka ku qoran meeshaa nasabdiisa wadaarka ugu qora wanaagga markaa ka gadaal nafta odaa u celiya jasadkii maxaa yeela dhulka geeya minhaa khalaqtum dhulka ayaan ka khalqay dhulka ayaan u celinayaa waana ka soo saarayaa bu alla yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa waatu alla yidhi dhulka waa kaan idinka abuurnay waa kaan laydinku aasayo waa kaan idinka soo saarayno alla leeya subxaana wa tacaala dhulku ka nucaasa weeye rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam malaa'igtii baa soo celinaysa markaabaa loo keenayaa qofkii axadka marka qabriga la dhigo oo halkaas looga tago nafta lagu soo celiyo khayaatihi malakaan laba malag baa u imaan way fadhiisinayaan waxay leeyihiin may waxay oranayaan ma rabbuka rabbigaa waayo qofkaasu maxay oranayaa allah diintaadu waa maxay alislaam nabigaadu waayo muxamed sala allahu calayh wasalam rajulkaan waxuu noola yimid xujaxad waana rumaynay xaggeed ka ogaasaa lagu leeyahay markaasaa leeyahay qara'tu kitaab allah kitaabka ayaan akriyey fa aamintu wasadabtu waan rumeeyey waana qaatay asagaana ka soo gaada wax walbaba sidaas ayuu qofkii ku sheekaynaya rasuulku waxau yihi sal allahu calayh wasalam fa yunaadii munaadin min assamaa xagga samada ayaa laga naadinaya waxa alla oranayaa an sadada cabdii fafrisuuhu min aljanna addoonkaydu waa ruu sheegay ee jannada gobol uga keena wa albisuuhu min aljanna jannada uga soo labisa wa fataxuu lahu baab aljanna albaabka jannada u fura qabrigiisa ubax ka buuxiya intaas oo maylna waasixiya taasaa lagu oranaya ma u fiirsa waxuu la kulmayo wax walba markuu labiso wanaaggaa la kulmo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam yaatii rajulun xasanu lwajhi waxau imaanaya rajul wajhi qur'aan xasanu tiyaabi aragtil qur'aan xasanu dayibu ri'i carabtiisu ay aad u wanaagsan tahay markaasuu leeya marka u yimaado war maxaad aheed kolkaasuu li abshir biladi ku bishaarayso wax alla waxaa ku falax geliya maanta khayrkii lagu yabo waxaad helaysaa markaasuu leeyahay wejigaagu waa weji khayr wade maxaa tahay waxau leeyahay anaa kuntu camaluka saalix camalkaagii fiicnay baan ahay maantaan kuu raaxaynayaa maantaad wanaag gaadaysaa markaasuu odhanaya yaa rabbi aqim isaaca ilaa hadda qiyaamadu dhacdo hadda ayagu qiyaamadu dhacdo saasuu qofka odhanaya axadkii muuminka ahaa waxuu la kulmayaa wanaagga noocaasa nafta marka laga qaadaya saalanaantaasaa looga qaaday qabrigiisaa loo waasixiyey firdowsaa meel laga seexiyey xihiirigoo idil baa laga dawray allah subxaanahu wa tacaala ayaa sidaa u wanaajiyey maxaladada malaynaysaa kii gaalka ahaa oo rabbi diintiisa ka tegey oo islaamka inuu sheegto mooye aan ku dhaqmin sala allahu calayh wasalam waxau yihi cabd alkaafir alcabd almujrim addoonka mujrimkaa markau ahaado fii inqidaacin min addunya adduunka inuu ka go-o xagga aakhirada qaabilo nazala ilayhi malaa'ika malaa'ig baa xagga samada uga soo degaysa suud lwujuuh wejigaal madmadow oo wejigeedu mugdi yahay oo waxau oranayaa sala allahu calayh wasalam wadata ayuu yidhi tinyado wax lamooday ku qaadayaan quran badan ayay gacanta ku sitaan markaa ka gadaaliya ji u malakulmawd lootiisay fadhiisanayaan malakulmawd baa imaanaya u yihi sala allahu calayh wasalam markuu malakumawdkiiba maxuu odhanayaa yaa ayatuha naqsu lkhabiisa nafyahay qurunkaaw ukhrujii ilaa sakadin min allah u soo bax carada allah u soo bax waqadabin min allah xagga alle cale iyo qulun iyo balaayo kaaga ahaatay soo carab waa la bixinayaa sala allahu calayh wasalam waxau yidhi fatafaraqa fii jasadi jirka dhan ayaa kala togmayay ku kala tegaysaa markaadaw ka jiirin kamaa yunsaxu sufuudu min asuufi lmaqluul suuf goyan shay ku dhegay markuu ku qalalo sida xoog loogama bixiyoo kala xoog looga siibayaabuu yidhi sala allahu calayh wasalam saasaa xoog go-go looga siinaya rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam markau qaado fa idaa akhadaha lam yadacuha fii yadii dafatacayn ilmilixsi gacantiisa ku jiri maydo malaa'igtii cadaabkee wejiga madmadoobeed ayaa shaygii madoobay ku ridanayoo qurunka badnay buu yidhi sala allahu calayh wasalam waxau rasuulku yidhi yakruju minhaa gacantii riixi jiifa wax baktiya wax ka qurun badan baa ka sawuraya markaa soo u soo gurmaya samadoo dhan baa gurmaysa yidhi iyo dhulkaba bani aadamka ma ah inta kale u sawiraya dhulka korkiisa qurunkaa laga helaya sala allahu calayh wasalam waxau yidhi malaa'igta ilaahay markay meelay fadhida la soo maraan waxay oranayaan maa haada ruuxu khabiir ruuxan qurunkaa waa maxay war waxaa qurunka badanoo wadaa waa maxay kolkaas ayay leeyihin waa fulaan ibnu fulaan adduunka intuu ku noolay magac lagu magacaabo kan ugu xun ayay ku magacaabayaan buu yidhi sala allahu calayh wasalam rasuulku waxau yidhi samada walaama ogola sidau alla u yidhi laa tufataxu lahum abwaabu samaa samada albaabadeeda looma furo toddobada dhul meel ka hoosayda oo sijiin la yidhaah ayaa magaciisa la geynoo lagu qorayaa waa toddobada dhul meel ka hoosayda ee xabsi ah oo sijiin la yidhaha halkaasaa lagu soo xabisaya makaankaasaa la geynayaa sow calaabka u dhadhansho sala allahu alayh wasalam waxau yidhi axadkii waa la qaadin waxaa la geynayaa qabriga markaas ayaa waxaa imaanaya laba maro way fadhiisin fayaquulaani lahuma rabbuk rabbigaa waayo waxay odhanayaan oo yidhi haah haah laa adri afkoo kala taaga haah laa adri saasay odhan sala allahu calayh wasalam saasay odhanayaa buu yidhi haah laa adri kan odhanaya waa kee waa kay diintu u ahayd magac waatuu rasuulku yidhi waxaa lagu leeya war miyaadan garanay diintu ahayd dadkaan ka maqal ayagoo diin diin laha ana diin baan iska sheega uyi diin baan iska sheegtay waa waxaan maanta ku sugannahay islaamkaan inaan sheegna maha inaan ku dhaqana waa diina markaasaa laleeya maa diinuk war diinta waa maxay waxau sala allahu calayh wasalam yidhi haah laa adri haah buu odhanaya hadalkaasu ku dhawaaqaya haah laa adri waxaa lagu odhanayaa islaam nabigaagu waayo waxau odhanayaa haa laa adri ma aan ogaano waxba dadku waxbay sheegayeen islaam baa jiraa la yidhi ana waa iska idhi haye axad walbow haa qofka oran doonaa maadiga adduunka waad ku farxday aakaraso inaad ku warweysa ka badan maysid waayaa axadkaan ogayn haah inuu odhanayo aanna maanta daacadii alla ku dadaalaynin oo saw doona adduunka ugu faraxsan saw doona waxalayo cunaya diinna aan shaqa ku lahayn oo rabbiga idin raaday ka cabsada wadadka waxaa idinka horeeyaa mawd weeye rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam fa yunaadii munaadin min asamaa xagga samadaa laga naadinaya waxau allah leeyahy an kadaba cabdii addoonkaygu been buu sheegay fa afrisuu min annaar dogo naarta uga keena wa abtixuu lahu baaban min annaar jahanaba albaab uga fura oo fayaasiiha min xarihaa wa sumuumihaa sunta iyo kulaylka iyo abeesooyinka naarta meelay uga soo galaan albaab noocaasa u ballaqaa halkaas ayaa qabrigu isu soo aadin bau yidhi wayadriiku calay qabra xataa yaktalifu adlaaca ilaa ay feenuu isu dhaafaan baa qabrigu isu dhowaan buu yidhi sala alla alay slam markaabay feenuusaa isu dhaafayaan qabriga inta isu soo durgo buu ku oranayaa kalida gurgeedii inaan ahay miyaadan ogeyn cabsida gurgeedii inaan ahay miyaadan ogeyn wax dhanbaad dushayda ku qososhay maanta jirkaagaan cunayaa wax dhanbaad dushayda waxaan rabta ku cuntaye maantana adeesooyinkaygaa ku cunaya maxaad oran doontaa ma loo yarbaa joogoo kaa furanaya ma qabiil baan dheeraha garaan kuu soo aruurinaya ma ulaadaa darataa kuu soo xiidmi doonta ma ninaad jacayl isu qabteenaa meesha kaa bixin doonaa ma salxada sawmita lagu soo qaataa la gey doonaa markaadaa la gudayn maxaa la samayn doonaa mase idaacooyinka b b c hadda lagaa sheego de imistan international hay-adda shaydaano laydaa ku imaanaysaa oo ilayda xuquuqda bini aadankayaa lagu cayaarin maxaad isku halaynaysaa waxaad isku halaynaysaa waa maxay akhi lmuslim oo ukta lmuslima ittaqi illaha tacaala war allaha laga bogo subxaana wa tacaala oo diintaasay tagaa loo ilaaliyo sala allahu calayh wasalam waxau yidhi xaaladda isagoo ku jira qofkii oo cidhiirigii ka batay yaatihi rajulun qabiixu lwaj waxau imaanaya rajul weji xun qabiixu siyaabar xun oo qurun badan markaasuu leeyahay ku bishaarayso maalinku soo marta maalintii ugu xuneed oo lagu yagooyo maantee markaasuu leeyahay war dulli baad qabtahay awalaan iriiri ku sugnahay maxaa iga soo dooda maxaa tahay anaa camaluka alkhabiid camalkaagii xumay baan ahay markaabada gusha uga habsanayaa buu nabigu yidhi inta alla abuuray isagoo ugu culays badan ugu ur badan oo wuxuu yidhi camalkaas haddii adduunka buurta ugu dheer la soo saaro adduunka dadka kuma urbaday la aan lahaayeen markaa wuu dusha kaaga seexanayaa oo ku leeyaha wax dhan baad igu soo cayaartay anna maantaan kugu cayaaraya maalintaan kugu cayaaraya alla waxau yidhi wahum yaxmiluuna awsaarahum maalinta qiyaamada way imaanayaan dadka xunxun ayagoo dembigooda dhabarka ku sitaa bay imaanayaan dadka muslimiinta oo hagaagsanna ayagoo wufuuda ayay imaanayaan buu yidhi sala allahu calayh wasalam sida qur-aanku cadeeya waa sidaas war allaha laga bogo subxaana wa tacaala markaasuu leey yaa rabbi qiyaamada ha keenin allahayow qiyaamada ha keenin maxuu qiyaama ha keenin u leeyahay dhibaatada haysata waa u jeedaa wax laga daynaya ma ahan badbaado gacanta kuma hayo malcow aadaha waa garanaya xadiidka adirirka badanle waxaa qoray imaam axmed abu daawuud ibnu qusayma xaakim bayhaqi iyo diyaay oo xadiid xasan ah axadkii qalbigiisa in yar oo cabsiyu ku jirtaa wuu ku walwalayaa maxaa yeelay geerida waxay taa lagu suureeya iyo waxa kaa horeeya war muslimiintu rabbigiina ka cabsada war rasuulkii alla waxau yidhi sala allahu calayh wasalam marka anigu eegay meelaha qubuurta macnaha bani aadamka la gey doono dadka bani aadamka ugu dhibaatada badan leh oo ugu cadaabka badan leh waa dadka kan aan diinta ilaahay ku dhaqmayna ka been sheegaya waa dadka islaamnimada sheeganaya ee aan ku dhaqmaynin waa dadkau nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam carabkooda maqasa lagu goynin wejigooda ayaa waxay ku hoorayaan cidiyo dhaadheer oo nuxaasa saxaasay socodayaan markaaba dhiigku ka kala hadlaya nafsadooda laysku cadaabaya ayagoo baa laysku cadaabaya waxa aad maanta qabanaysaa lagugu cadaabaya wariyaa ku qalqo xayaatada ku geliyaysa waa la maaman qul illahu yuxyiikum uma yumiitukum uma yajmacukum ilaa yawma alqiyaama allah waa kan adinka idin nooleeyey waa kan idin dilaya oo idin soo kulminaya maalinta qiyaamada oo aan shaki ku jirin maalinta qiyaamada oo shaki ku jirin oo shaksi walba isagoo gaawan la keenayo labis ma haysto inuu gaawaya isma ogaan xataa awradiisa uma jeedo qof bani aadana kama fekeri karo maanta haddaad sidaa rabbigaa ka cabso maala jannada u tariya haye jannadu waa u dhalasho jannadu hadday u dhalasho tahay cuntadooda waa u dhalashe ma cuntada iska jeedaan culays afkaa ku sadagashe war ilaahay ka cabsada wardadii rabbigiina ka cabsada oo diintan alla yaan laga been sheegin haddaba markaad geeriyoonaysid oo sakanaad kugu yimaado miisaanan waxaa lagaa doonaya arrimaha soo socda wax ka mida inaad firisid axadka mariidkaa waxaa waajib ku ah inuu rabbi ku noqdo qadaha ilaahay ouna ku sabro qadarka alleh rabbigiina uu dhanniga u wanaajiyo subxaana wa tacaala waayo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr qofka muuminka amarkiisaa la yaabay kulligii khayr ba u yahay walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min qof arrintiisoo idil khayrtaana ma jiro ilaa qofka iimaan kale maahan axadka iimaan kale bis ayay arrintiisu khayr tahay marka in asaabadu sarraa shakar fa kaana khayran lah wa in asaabadu darraa sabar fa kaana khayran lah marka uu wanaag rabo uu ku sugrinayaa kaasaana wax walba uga wanaagsan marka dhibaata soo gaarto wuu ku sabraya sabarkaana wax kasta uga hagaagsan marka kolkaas sakaraadid oo cudur ku qabto nin jiran boqol u tagaha odhanina sabar haddii kale orano xaaraanta aad isku daway xaaraanta see yeela hadda xanuunka iga beraya dheh xanuunka yaa kuu keena allah yaa daaweeye ah allah allaha dabiibka caafimaad weydiiso keligiibau bixiyaahe allaha dabiibkaa talada u dhiibo keliga ayuu wax qabtaahe haddaad argagaxdood nin kasta ku xaratid ogaad waa cadaab allaad kororsanaysaa adibadii wax kaa qaba waaye kalsoonidii allana kaa luntay haye qabrigii qarkaad u taagan tahay toobadii waa ilowday oo intaad tooba keenayahay daawaad ka fakaraysaa oo intaad rabbiga u soo laaban laheyd shilinkaa dhaktarka siin laheyd baad ka fakaraysaa waayo aakhira markaad tagtayaa dhaktarku geynaya subxaanaka yaa ilaahi wardadii rabbi ha laga cabsado subxaana wa tacaala xadiidka asaga wuxuu ku sugayay saxiixa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yamuutunna axadukum ilaa wahuwa yaxsinu danna billahi tacaala wayaxakiin yousan dhimanin asagoo danniga alla u hagaajinaya mahane nafta marka lagala qaadayo amaad jiran tahay waa inaad rabbigana ku kalsoon tahay oo adoo rabbiga khayr ka rijeynaya naftaa lagaa qaado cadaabkiisana ka baqanayo marka kolkaas sakaraadid qadaha alla ku raali noqo rabbigaana khayr ka rijay dul qaado allaha daa'imkaa ayaa cudur ka keenay keligii ayuuna qaadi karaa cid kalena wax ma qaban karto muslim yow qofka ahu waxaa lagaa doonayaa inaad rabbigaa agtiisa khayr ka dalabtid cadaabkiisana aad ka baratid waayo nabiga sala allahu calayh wasalam waxau booqday nin jiran waxaa kugu habboon inaad rajaya qoof u dhaxayseen markaasuu nabigu ninkii ku yidhi maxaad helaysaa waxaan ka baqanayaa dembigayga in la ii cadaabo naxariis allana waa rajaynayaa buu yidhi rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam qofka dembigiisa ka baqanaya in loo cadaabo naxariista allana rijaynaya waa qofka allah subxaanahu wa tacaala jannadiisa geli doona oo la aamin gelinayo ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam axadka muslimkaa rabbigaa khayr ka rijay cadaabtiisana ka bad allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa wanaag ka dara malabku markuu kugu daraado ma banaana inaad tiraa ilaahu naftayga qaad geerida inaad tabaniso waa kaa mamnuuc cudurka markuu aad ku qabto waayo nabigu maxau yidhi laa yatabanayana axadukum almowt yaduri nasala bih axadkiin dhibaato ku dhacday darteed yowsan geeri u tabaninin ousan oranin nafta awalwadaa amaa haddii ay kugu dhacdo dhib xagga diinta oo aad u xabsatid diintaada in dhib soo gaaro oo aad ka baqatid sababka inaad ka fidnowdo rabbigaa geeri bay weydiisan kartaa oo rasuulku wuxuu yidhi wa idaa aradta fitnatan fii qawmin fatawafanii hayra maftuun allahayow markaad doonto dad inaad fidnayso oy diinta ka baxaan aniga adoon diinta ka bixin naftayda gaad buu yidhi sal allahu alay wasalam laakiin baahi kugu dhacday cudur kugu dhacay iyo dadkaadoo la laayay ma oran kartid maxaan adduunkaan u jooga waxaad arkaysaa qof inaa yarked oonaya oo wiila dhashay allah aniga naftaan maxay ku falayaa maa laiga daciye yaa oo nafta ku geli ma adiga yaa iskale qofkaan soo alla si walahay subxaana wa tacaala war dadka dhan alla u joogan aad bayna u caqli daran yihiin dadka inta dadku dhintaan ooyaya aad bay u caqli daran yihiin waana dad aan alla ku kalsoonayn subxaana wa tacaala waana kuwa uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam laysa mina laysa mina naga mid ma ahan buu yidhi kuwa sawtooda sar u qalooqaya marka laga dhinto kuwana jiraan buu hormay aniga dariiqaya sala allahu alay wasalam haye axadka kelma xoogaagaad ku dhashay adigu mase xoogaaga kuwa dhashay ilaah baa keenay rabbigii adduunka keenaana nafta ka gaaday allaga ugama roonid waxaa laga naxaa keliya qofkii dariiq aad fiicnay ku dhinta laakiin qofkii isagoo dariiq hagaagsan ku socda dhinta wax lagu farxa wey wax laga naxa maahan waa wax lagu farxo loo duceeyo rabbi wanaag looga dalbo sidaas waxaa caddaynaya xadiis saxiixa ku sugan inaan geerida la tabanin rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam axadka haddii xuquuq bani aadam lagu leeyahay waa inuu iska bixiyo markuu jirado haddausan bixi karina waa inuu dardaarmo si looga bixiyo waxaa kaloo laga doonayaa axadka marka uu dardaarmayo xoolihiisa saddex markii loo dhiga daroor ka badan waa inuusan hala ii sadaqeeyo dardaarmin xaaraanna weeye saddexu daroor daroor ka badan in la dardaarmo oo nabigii allah diiday sala allahu calay wasalam mana la samay karo waxaa kaloo qofka waajib ku ah oo laga doonayaa dadka dhaxalka ku leh inuusan xoola u dardaarmin dadka dhaxalka kugula xoola looma dardaarmi karo ma loo dardaarmi karo hala dhaqaaleeyo hala hagaajiyo waa la ohan karaa laakiin si kalamaya haddaba qofka muslimkaa khaatimadiisu inay hagaagsan tahay calaamooyin lagu yaqaanaa jira oo nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam rasuulka sala allahu calayh wasalam uu ka hadlay axadku marka nafta ay ka baxayso hadduu hadalka ugu dambeeya oo noqdo laa ilaaha ila allah waa qof khayr leh waayo rasuulku xadiid buu ku yidhi man kaana aakhiru kalaamii laa ilaha ila allah dakhala aljanna hadalka ugu dambeeyaa qofkau noqdo laa ilaha ila allah jannadou gelayaa waa xadiid xasan oo xaakim ku sugan jannadou gelayaa buu yidhi sala allahu alay wasalam arrinta labaad waxa weeyaan maalinta jimcaad iyo hameenka jimcaad qof hadday muslim ahaa ee ay naftu ka baxdo khayr inuu leeyahay daliilu tahay war hadduu islaam ahaa gaar hadduu maalin jimcaad intaa tiriye jimcayihiid isku si awadinta khayr malahane waxuu rasuulku yidhi rasuulkaa ka hadlay maa min muslimin maa min axadin ma dhihin u fiirso axad ma dhihin ee waxau yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yamuutu yawma aljumca dhinta maalinta jimcaad ow laylat aljumca ama habeenka jimcaad dhinta ilaa waqaahu allahu fitnata alqabri ilaa uu dhinta qabriga fitnadiisa aar ka dhowraa waa muslim yawma aljumca ow laylat ljumca qabriga fidnadiisa laga dhowra buu yidhi sala allahu alay wasalam shardi muslim muslim waa mid diinta isu diiday taarigaa dhimanaya halkaasi beri alla hoynayo waxkaas haye waa muslim ma yahadaa rasuulka alla yidhi waa gaale sala allahu alay wasalam mase diintaada waa u dhalasho oo igu dhalo hadduu dhalasho tahoy xabashada kala soo baxa loo yaqaana xadiidkaasi waa xadiid xasana tirmidi baa soo saaray falxadiidu xasanun bijamiici duruqi wadooyinkiisa marka laysu geeyo waa xasan sida uu caddaynayo qofkii maalmahaa dhinta ee muslimaha u nabigu yidhi muslim waxaa la yidhaha hogaansane ninkii alla diintiisa hoggaansan waa jannada u galaya qabriga binadiisa laga dhawraya arrinta kale waxa weeyaan dhimasho birashci iljamiic dafoordhigii lagu dhinto waxau rasuulku yidhi almu'min yamuutu bicaraqi iljamiin shardi waa mu'min ba u fiirta haddana gaal baa la saaraya markasta axad mu'min ah ee naftu ka baxdo dhafoorkiisoo dhididaya waa qof khayr leh dhafoorkiisoo dhidi haddii nafta ka baxdo oo sakaraadka laga badiyo ee jirkiisu dhidid afoorkiisu dhidid inaan nafta wadaaqayo aad ba u sakaraanaya dembigii yarkaay oo ku haray si loogaga sii dhago ee asagoo nadiifa u tago marka waa muminkaas ku dhimanaya carab uljamiin waa xadiid xasana oo tirmidi iyo axmed soo saareen waxaa kaloo yani qofka calaamada khaatimadiisa hagaagsan yani alistishaadu fi saaxati alqitaal inuu ku dhinto dagaalka xarmeesha ka dhacaya muslimiinta iyo gaalada laanna dadka shahadadaha oo dagaalka gaalada ku dhintay muslimiinta waa ahlujanna waxaa kaloo lamida waman maata fi sabiili illah isagoo diinta alla u shaqaynaya ama difaac u socda ninka dariiqa kusii dhintaa ayaa lamida isaguna saasuu nabigu xadiid saxiixa ku cadeeyey sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo shay yani khaatimada hagaagsan ka mid ah qofka mu'minka oo cudurka daa-uunka layihaa u dhintay oo rasuulku xadiid saxiixayo ku yidhi addaa-uunu shahaadatu likulli muslim cudurka daa-uunka la yidhaha qof walboo muslima shahaado u yahay shahaado macnaha waa shahiid oo kale gaaladana cadaab ba u yahay xadiid horan ayaa jira khalaas marka hadduu gaal ku dhintay iyo muslimaya waa qofka muslimkaa oo diinta alle ku dhadlo isu dhiibay muslimiin nabra cudurrada xunxun hadday idinku dhacaana ku sabra waayo cudurrada gaalada in loogu cadaabo lagu talagala muslimiinta naxariisa u yihiin hadday ku dhintaan waatuu rasuulku yidhi daa-uunku waa cadaab alla u soo dejiya marka hore niman reer banu israail oo yahuud ahaa oo diinta alla ku cayaaray markaas ka gadaa dhulka lagaba qaadin buu yidhi waa joogasidii muslimiintana naxariis ba u yahay hadday ku dhintaan jannay gelayaan gaaladana cadaab ba u yahay u yidhi sala allahu calayh wasalam waasuu nabigu cadeeyey laakiin warkii nabiga ma la yeelayaa hadday gaaseeska kuqoqolan baritoona wada saray oo urdina alla daa-onka qof guni bakayro leeyaha la yidhi taasoo matadali lahayaa xadiidkaa muslim baa qoray waxaa la mida waman maata fi lbatni fahuwa shahiid xadiid saxiixa weeye cudurka caloosha qofka u dhintayna waa shahiid buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam caloosha cudurkeeda qofka u dhintaa waa shahiid buu nabigu leeyahy sala allahu alayh wasalam xadiid saxiixa waxaa kaloo lamida alqarab walhadmi axadka biyuhu qaadeen iyo qofka wax ku soo dumeen waa shahaadada weeye sala allahu alay wasalam waxaa kaloo rasuulka yidhi waa shahiid almar'a tamuutu binifaasiha haweenka dhawladeeda ku dhimanaysa ama foosha ayadoo fooranaysa ilmaha caloosha ku jira ku dhimanaysa oo riwaayad odhanaysa almar'atu tamuutu bijumcin jumci way caadeen caloosha isku jirta ayadoo isisiyasay ku dhimatay hooshii ahlujanna weeye waa shahaada weli haddii gabar muslimada tahay sala allahu alayh wasalam haye intaasoo dhanba shahaadada ayaa lagu tilmaamay waxaa la mida waxyaalahaas oo kale qofka ku dhintay dadka oo gubtay ee muslimka ah sida qof magaranaysaa lagu soo tuuray masix oo ku gubta oo kale iyo cudurka dinaatuljanbiga la yidhaha qofka u dhintaa xadiis saxiixa ayaa ku dinaatuljanbiga waa cudur dhinaca ku dhaca oo qofka daawooyintiisu dhib badan tahay laguna daaweeyo geel la yidhaha cudurhindi dhinac bau engejinaya ama ma engejinaya qofka ayaa tabardhigaya oo shaqaysan ka riwaynaya imaamka la yidhaha tirmidi waxau yihi waa cudurka la yidhaahdo feeraha ama loo yaqaan t v da aad baa loogu radiyey oo cudurka t v da waa fudud yahay daawayntiisu jambiga cudur fudud maha dhinaca dhan inay engejiyay badan tahay qofkuna muddo yar ka gadaal oo adduunka isaga tago wardadiyo islaamka rabbigiina ka cabsada oo kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga ku dhaqma oo xagga kalsow yahay u ilaaliya oo shayga macaasida la yidhaah ka durga allah subxaanahu watacaala raalli kama ahan in kitaabkiisa lagu cayaaro lama yimaado wax alla ka caroonayo ee kitaabka qur-aankaa ku dhaqma geerida u diyaargarooda inaad dhimanaysaana ku talagala axad walbana naftiisa la qaadi doono gabdhaha muslimaadka ah waa inay rabbigooda ka cabsadaan waa inay kitaabka taysiilkaa ku dhaqmaan waa inay sunnada nebiga nooleeyaan waa inay ehelkooda raalli ani ay raalli gareeyaan oysan macaasi ku samaynin waa inay iska joojiyaan socdaalka bilaa macnada ah waa inay guryahooda ku sugnaadaan awlaadoodana wanaag ku tarabiyeeyaan rabbigoodana ay khayr iyo nicmo weydiistaan allah hana waafajiyo samaanta hana noo dhaafo dembigeenna islaamkuna meel ay joogaan rabbi ha u gargaaro isaga ayaa awood laheyd allah ayaan weydiisanaynaa kitaabka ilaahay in koonka lagu dhaqo oo dad ku maamulo alleh ou koonka u soo diro ilaa allah intaa uu karaahe wa aquulu qawli haada wa astaqfir allah lii walakunna walijamiici almuslimiina waalmuslimaat allahuma aqsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macsiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا